الحمdu للh نxمdه ونsتaciiنه ونsتغفiره ونacuudu bالlah min شhروuر أنfuسina وmin سayiئaaت أعmاalina maن yهdih الlah falaa mdila lah وmaن يضlل falaa hadiya lah وأشhهadu an laa إilaaha إilا اllah waxdah laa شhariika lah وأشhهadu أna mحamada cabdh وrasuulه اllahuma صل عlى mحamadi وعlى آlih وأصxaabih وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdin ama bعd wfii jamiici daalika wa fii jamiici daalika waxay la socotaa waxyaalihii qofka xaajiga xaaraamta ka ahaa muxaramaat lixraam a la yidhaah muxaramaat lixraam alcashara muxaramaadkaas maxaa ka dhalanaya halkaasaaba darsigu ka bilaabana wa fii jamiici daalika madkuurkaas dhammaantiis tobankaas shay oo la xaaraamtinimay almuxaramaat asaabiqa tobankaas la xaaraamtinimeeyey dhammaantood alfidyatu ayay ahaatay fidyo fidyada waa noo soo socotaa insha allah jimaacu asaga waaba fasahaadinaa xajka iyo cumrada labadaba labadaba waa fasahaadinaa cumrada waa fasahaadinaa xajkana hadduu yahay qabla taxalluli اlwal xajka wuxuu leeyahay laba taxallul ataxallul اlwal waxaa la idhaha markuu qofku kow waa soo xarmaday carafuu istaagay musdelifuu soo baryey maalinkii dambe oo tobnaad ayuu dhagixii jamratulcaqaba tuurtay hadigiina waa qalay madaxiina waa xirtay hadiga hadduu rabo inuusan qalin waa iska dhici kartaa mar hadduu dhagaxiina tuurto madaxana xiidho yotaxallal ataxallul alwal waxaa la idhahdaa taxallulkii ugu horreeyey u xalaal noqday macnaheeda waxay tahay dumar waxaan ahayn waa u xalaal muxaramaadkii oo xaajiga xaaraamta ka ahaa dadka kaleo muslimkaana u bannaanaa tobankii shay dumar ka reeb intii kale xalaalay noqonaya dumarkiiyaa ka xaaraana marka uu inta kacbada u dhaadhaco xaggeeda dawaafkii dawaaful ifaada soo sameeyo sacyigiina sameeyana waxaa la yidhahdaa yataxallal ataxallul athaani taxallulkii labaadu xalaal noqday xataa dumar waa u xalaal markaas marka marka galmooshadu uu fasahaadinayo xajka waa markuu dhaco qabla taxallul اwal hadduu dhaco waa u dhammaatay qabla taxallul اwal xajka waa markaas markuu fasaadiya laakiin bacda taxallul qofku waana ku dembaabaa waana laga rabaa hadyi inuu gowraco laakiin ma ka fasahaadayo ma ka fasahaadayo laakiin inta kale dhammaan wuxuu ku yidhi fidyaa ka waajibayda wa fii jamiici daalika muxaramaadkaas dhammaantiis alfidyatu fidya ahaatay ilaa caqda nikaaxi nikaaxa gunidiisa maahnay fainahu fainal nikaaxa laa yancaqidu isagu maba xirmayaba isagu maba xirmayo qofka xaajiga ah waxna ma nikaaxi karo waxna laguma nikaaxi karo haddii laysku dayana ma ku xirmayaba ma ku xirmayo inta kale waxaa waajib ku ah inuu fidyo iska bixiyo laakiin nikaax haddii uu gunti tego isagu ma guntanmayo fainahu faina nikaaxa nikaaxi laa yancaqidu ma guntanmayo walaa yufsidu xajka mana fasahaadiyo ila alwadcu galmoosho maahani filfarji farji lagu galmoodo xajka waxaa fasahaadiya tobanka shay oo lasoo sheegay hal shay ayaa fasahaadiye xaj faasida iyo xaj baatilana farqiga u dhexeeya waxyaalaha la kala saaro oo culummada xataa shaaficiyadu ay kala saaraan faasid iyo baatil ayuu ka mid yahay xajku xaj faasida marka la yidhaahdo waa xaj qofkii uu galmoosho sameeyey qabla taxalluli اlwal laakiin xaj baatila waa ridoobay wey si kale baatil uguma noqon karo hadduu ridoobo qofku xajkiisu baatilu noqona xaj baatil iyo xaj faasida marka farqi weyna u dhexeeya xajku hadduu baatil noqdo qofka waaba waajib in xaramka laga bixiyo horta ilaa gaal looma ogola xaramka xuduudda xaramka inuu gaal soo galo waa mamnuuc marka koow waa la bixina horta marka xilliga la geeyaa laleeya war toobadkeen soo islaam duusan toobadkeen halkaas xuduudda lagula oofina laakiin xaj sii wada ma laakiin xajka qofka hadduu ka buro ou faasid noqdo lama ogola inuu iska tago waa wada isagoo faasidu wada waa halka cibaado ka jirtaa la iyadoo faasida la wado salaad hadday kaa burto lama wado soon hadduu kaa buro lama wado cibaado kale ma jirto oo markay burtay kadib lagu leeyahy iyadoon ansaxaynin wad lagu leeyahy ma jirto xajka laakiin isagoo faasidah lagu leey wad waa waajib inaad waddaa haddaadan wadin waa ku dambaabay waa waajib waa halka cibaado cibaadooyinka o dhan ka duwan maxaa yeelay ilaaha yidhi wa atimu اlxaja wاlcumra macnaha xaj markaan len cumrada waa la mid ayagoo faasidaha la wada xajka iyo cumrada amarkaas allaa la qaadana wa atimu amarkaasaa la qaadana dhammaystira marba haddaad gashaan adoon muslima kama soo laaban kartid waa inaad adoon dhammaystirin muslim ma tahay dhammaystir hadduu buro xataa dhammaystir laakiin qofka uu gaalooba baaila la yidhahda asaga wuxuu wada lama arkay xaramka dhama laga saara walaa yufsiduhu ma fasaadiyo xajka ila alwadcu galmoosho maahane filfarji farjiga lagu galmoodo inta kaleeto qofku waa ku dembaaba maahane ka burima oo faasid ka noqon maa haddee midkaas gaalnimadaa maahan oo asagu baatilba ka dhigaya maahan haddii uu fasaado marka fiiri waa amar ilaahiya lagama bixi karo walaa yakruju qofku ka bixi maa minhu min alxaji bilfasaadi bisababi alfasaad uga bixi maa ma ka bixi karo hadduu faasid noqdo bal yajibu calayhi lmudiyu inuu ku sii socdaa waajiba inta xaaji sameeyuu samaynaa inta xaaji sameeyo ayuu samaynaa ma u bannaana inuu ka tago inta xaajigu sameeyo umana ansaxayo hadhow sanada damba laga rabaa oo waa arki doonaa waxa laga rabo oo ku waajibayo waa arkayna waa arki doonaa waa soo socdaa inta soo socotana waa ku waajib kana waa dhammaystira waa gadaal noogu imaana waxa ku waajibayoo kale waman faatahu qofkuu ka tago alwuquufu istaagid bicarafata la istaago qofkii xajkii waa soo xirtay laakiin carafo istaageedii waa u suurtageli waaye maxaa yeele waa waqti muxadada wuxuu ka bilowdaa maalinka sagaalaad bacda zawaal muxuuna ku dhammaadaa cinda duluuci alfajri saadiq min yowmi alcashir habeenka tobnaad fajarka saadiqa markuu dhasho salaaduu dhalato waa dhammaaday waqtigii carafa marka qofkan waa soo xirtay xajkii markuu soo xirtay waxaa dhacda caqabadaa ku imaana weliba haddee xajku siduu yahay waxa dhacda asagoo maka dhex jooga inuu tegi waayo caraf zaxmadda daraaddeed gaariguu raaxa qofkan wadda ma kala yaqaan meeluu maro gaariga wadda u mara arki ma waxaa dhici karta laba iyo toban sac inu hal meel kula taagnaada gaarigaas oo uusan taayar rogi karin meel kasta gaari uga xiranya qofkii marka carafo ka gaar ka gaar ka gaar suu isku lahaaya waagii ku baryay salaaddii subax xajkiina waa u xiranya muxuu samaynaa carafo waa dhaaftay carafo waqti koobanayd waqtigi waagiyaa baryay duhurkii ilaa waa berigaas intaasay ahayd muxuu samaynaa qofkaas waa kana waman faatahu qofkuu ka tago alwuquufu istaagid bicarafa la istaago taxallala waa xalaal noqonaa bicamali cumratin cumro samaynteed wuxuu samaynaa dawaafkiiuu samaynaa ilaa waa u xihan yahay xaja u xirnaa soo maaha ixraam waa haystaa kacbadii toddoba goor dawaafa sacyigii bayna safa walmarwa toddoba goolu ordaa madaxana waa xira ama waa gaabsaa khalaal waa xalaal waa saas macnaheedu cumro camalkeedu inta sameeyo saasu xalaal ku noqona saasu xalaal ku noqona koow taas waajibay ku tahay labo maxaa kaloo ku waajiba wa calayhi dushiisa waxaa haday alqadaau qadi inuu soo qadeeyo fawran weliba deg deg sanadaas waa dhaaftay sanada ku xigta ma dhaafsii karo sanada ku xigta inuu soo xajiya ku waajiba sanada ku xigta xajkaas hore oo u xirnaa oo carafo dhaaftay inuu sunno ahaa iyo inuu farad aha waa isku mid oo waxay ka mid tahay laba camaloo waxaa jira mar haddaad gudagasho waajib noqdo waa maxay alxaj walcumra shuruucay ku waajibaan haddii awal adugu xajatulislaam aad xajiday oo sunno aad istiri iska xaji mar alla markaad xirato waajib isku bedela marka ama farad ha ahaado xajkaas carafo ka aad gaari weyday ama sunno ha ahaado inaad soo qallayda weliba fawran fawran waa sanada sanada ku xigta haddii lu waraa fawran inaad deg deg u soo qalaydaana waa waajib saddex waa la hadiyu hadyina waajibu kugu yahy hadyina waajibu kugu yahy hadyiga waa arki doono neef weeye ugu yaraan neef ariya had qale wey ugu yaraan ka badanna waa qali kartaa waman taraka qofkii ka taga rugnan qofkii rugni ka taga oo rugnigaasoo aan ahayn wuquuful carafa maahan waa arkaantii kale ixraamkiina maahan waaba soo xirtay qofkan waa soo xirtay carafana waa istaagay arkaantu waxay ahayd lix afartii kale mid ka miduu ka tegey mid ka miduu ka tegey waman taraka qofkii ka taga rugnan rugni lam yaxilla ka xalaal noqon maa min ixraami xirashadiisaas xataa ya'tiya bihi ilaa uu la yimaado ilaa uu la yimaado waa muxrim labaatan sano hadduu joogo waa muxrim intii xaaji ka xaaraamheeda ka xaaraam ma ahan camal laga baxo xajku isagu mar haddaad xirato arkaantii kale rugni ka miduu ka tegey maalan dawaafulifaadiyuu ka tegey waa iska safrayba wadankiisii u laabtay waa muxrim inuu dharkii xirta wa intii xaaji ka xaaraam waa ka xaaraam mar kastuu sameeya ku dambaaba wax kale oo u sameeya male waa inuu talaabto rugnigii sameeyo wado kale uma furno xataa haddii waxa weyaan inta iska lawaabto oo gurihiis iska tego iska dhaqmo reerihiis la dhaqmo waa xaaji waa qof muxrima marba hadduu muslim yahay waa muxrim wado kalena marka waa inuu tallaabto maka tago sameeyo rugniga inta iska daqiiqadda uu ogaado inta labadiisa go' qaato hadduu nin yahay waa inuu laabto wax kastoo xaaji ka xaram waa ka xaram intay rabtoo sameha ka soo wareegto rugni qofka ka taga rugniga waa inuu la yimaado rugnigaas marka ixraamkii maana dee qofaan xihan xaj kumaba dhex jiraba qof carafana maan carafo qofkay dhaaftay waa nagii ogaanay laakiin waa maxay waa intii kale intii kale mid ka midaha ka maqan waman taraka qofka ka taga rugnan rugni lam yaxila ka xalaal noqoma min ixraamihi xirashadiisii xataa yaatiya bihi ilaa uu rugnigaas la yimaado waman taraka arkaan marka waa ogaanay waajibaadkii haray lixda ahaa waman taraka qofkii ka taga waajiban waajib lazimahu damu dhiiga ku waajiba dhiiga ku waajibe waxay tahay neef waayo neefu qalaa ugu yaraan neef ariya arki doonaa noo soo socda dhiigu damaa waajibaa soo socda dhiigga waajiba waa kuu soo socda faahfaahintiisu ugu yaraan neef aryaho lagu udxiisan kara ugu yar intaasu ayaa ku waajibayna marka waajibkii isagu wuxuu yeelan karaa wax lagu kabo haddii laga tago laakiin rugniga maya waman taraka qofkii ka taga sunatan sunno lam yalzamhu ku waajibi maa bitarkiha bisababi tarkihaa laga tegideeda sababtee shay-un waxba waxba ku waajibi maayaan un ajarkii sunnadaasa ka dhimanaana ee wax kale ku waajibi maayaan faslun waa kana damaa waajiba dhiigaa waajiba hadiyaa waajiba haddii lalaha waa kuwaana faslun wadimaau dhiigyaalka alwaajibatu waajibta fi lixraami xirashada dhexdeeda xajka la xirto ku waajibta khamsatu ashyaa waa shayaal shana shan nuuc wey dhiigaga ku waajiba qofka muxrimka oo ixraamka dhexdiisa ku waajiba axaduhaa midkeed addamu waa dhiigga alwaajibu waajiba bitarki nusukin bisababi tarki nusukin camal laga tegidiisa abtiis waa waajib nusuga macnihiisu waa waajib rugnina maahan sunnana maahan ey tarku ma'muurin bihi wey miiqaad ka soo xidhaa la yidhi miiqaad kama soo xidhan miiqaadkiiyuu ka soo gudbay taasaaba ka mida marka dhiigga koobaada waajibaa waa dhiigga ku waajibay bitarki nusukin bisababi tarki nusukin camal oo waajiba laga tegidii sababteed wa huwa dhiiggaasu calaa tartiibi tartiib korkiisu ahaaday tartiib haddii lagu yidhaha sidaanaad u kala hormarine mid adoo awooda midka kale uma gudbi kartid sidaan soo socotaad u kala hormarine shaatun waa neef ariya shaatun oo waxaa la rabaa tujziu fil udxiya shaato oo lagu udxiyaysan karo oo udxiyo gasha ayaa laga rabaa o taasaa waajibayda shaatun taasaa waajibayda hadduu heli karo shaatadii wax kale oo u bannaan oo ka gudayaa ma jiraan tartiib saasaa loola jeeda fa in lam yajid shaatadii hadduusan helin fa siyaamu casharati ayaamin fa calayhi waajib waxaa korkiisa ku ah siyaamu casharati ayaamin maalma toban ah soonkood alaaثatin siyaamu alaaثatin saddex soonkeed ayaa ku waajiba saddexdaasoo filxaji xajka dhexdiisa ahaatay saddexu wuxuu ku soomaa xajka dhexdiisa marka saddexdaas sida wanaagga badan waa inuu soomo qabla yowmi carafa haddii waajibka uu ka tegey uu ka horreeyey wuquufulcarafa oo uu yahay miiqaadka ka soo xidhashadiisa maalan waa inuu qabla yowmi carafa soomo oo maalan uu soomo maalinta lixaad iyo maanta toddobaad iyo maanta sideedaad si uu sagaalaad u afurnaado waa sida fiican laakiin waxaan soo ogaanay maalmahaas hadday dhaafaan kitaabkan dhexdiisaan ku soo ogaanay kitaabu siyaamaanna ku soo ogaanay saddexda maalmood oo ayaamu tashriiqa laydhaa inuu soomi karo qofkii hadyiga waaya inuu saddexdaas maalin soomi karo saxiix bukhaarigana ay ku sugan tahay cabdullahi bni cumar iyo caaishana ay yidhaahdeen looma ruqsayn ayaamu tashriiq inuu soomo ilaa qof hadiye ku waajibo hadyigi waaye maahane waa anagii soo marnay markaa saddex maalin xajka dhexdiisaa looga ramaa iyo wa sabcatin toddobo idaa rajaca marka uu laabto uu soomo iyo wa sabcatin toddobo wa siyaamu sabcatin toddoba soonkood idaa waqtigii uu sooma rajaca uu laabto ila ahli markuu wadankiis u laabtuu sooma wadada hadduu ku sooma ka ansixima lama ogolo inuu wadada sii socdo markuu tago wadankiisii markaasaa laga rabaa inuu soomo xali saasaa qur-aanku leeyahy marka kaas waa nuucaas dhiiggaas oo waajib laga tegey sababtiis u waajiba waa tartiib marka hore neefaa laga rabaa neefkii qofka awoodi waayena waxaa laga rabaa toban maalin soonkood oo saddexna xajka lagu soomaa toddobana lagu soomayo markii qofku u laabto waddankiisii waaani dhiigga labaad addamu waa dhiigga alwaajibu waajiba bilxalqi bisababi alxalqi xiirasho sababteed tintiyu xiiray hadda xiirid waxaa loola jeeda waa soo ogaana waa suulin inuu xiiro iyo inuu tifo iyo inuu gubo iyo waa isku mid inuu mariyo hadduu boomaato mariyo biddo waa isku mid wixii o dham addamu waa dhiigga dhiigga alwaajibu waajiba bilxaqi bisababi alxalqi xiirid sababteed oo uu tin xiiray iyo watarafuhi faakihaysi oo waa faakihaysa kadiibi waduhni wاlxalqi ima ljamiici ra'si aw lialaaثi shacraati wa ka qalmi اladfaari min alyadi aw اrijli wax alla wixii faakeysigayo laga xarimay wixii laga xarimay oo dhan weeye waa xiiray tintii ama qayb ka mida wax arfaayuu ismariyey cidiihiyuu jaray madaxiyuu daboolay kulligood waa isku mid waxyaalihii faakeysigaah oo laga manciyey oo dhan waa isku mid tarafu waa kuwaasa ka mida cidiihii oo la jara ka mid ama gacmaha ama lugaha wixii carfaayoo la marsadaa ka mid ah madaxiioo la daboola ka mida gabadhii wejiga indhashaere ku xirataa ka mid ah kuwaasoo dhamaa ka mid dhiigga labaad waa dhiiggaas maxaa ka waajibaya wa huwa dhiiggaasu calaa takyiiri khiyaar gelinu ahaada kanu ma ahan tartiib saddex shayoo soo socotaad kala doorana saddex shayoo soo socota aad khiyaar adugu leedahay waa takhyiir saddex shayuu qofku isagu midbuu rabo samayna maahan kanaa marka hore lagaa raba maaha wa huwa dhiiggaasu calaa takyiiri khiyaargelin korkiisuu ahaaday shaatun shaatun neef arya ayuu ahaaday amase yad waxa weeyaan neef arya ayuu gowracayaa shaatun fayajibu imaa shaatun marka faacil ka dhiga hadaad goddo shaatun fayajibu waxaa waajibaya imaa shaatun neef ari ah oo udxiyada gudayda neef aryahoo lagu udxiyaysa karo tujsi u fil udxiya neef aryahoo lagu udxiyaysa karo ayaa waajib ku ah aw sawmu alaaati ayaamin oo yejibu waxaa waajibaya sawmu alaaati ayaamin saddex maalin inuu soomo awitasaduqu o amase waxaa waajibaya atasaduqu inuu sadaqaysto bialaaati asucin saddex saac calaa sittati masaakiina lix miskiinna uu ku sadaqaysto kiiba sac darkiisuu siina intaasu khiyaaru leey inuu asagu neef arya qalo inuu saddex maalin soomo inuu lix miskiin midkiiba siiyo saac barkiis asagaa kala doorana kaas waa dhiigga ka waajiba tarafuha faakihaysiga ama tin la xiray ama wax carfaayo la marsaday ama cidiya la jaray ama madaxa la daboolay kuwaas weye kaasna waa dhiigga labaad waali dhiigga saddexeeya addamu waa dhiigga alwaajibu waajiba bilixsaari celintii ama mancintii qofkii xajkiyaaba laga manciyey xajuu xirtay qofka markuu xajka xidhana waxaa u bannaan inuu shardi xirto inuu shardi xirto oo yidhaahdo allaahumma maxillii xayثu xabastanii hadduu saas yidhaahdo mar alla markii xajka u suurtogeli waayo bartiisu dharka ku bedelana wax dushiisana lama arko cadow waa ka hortaaga geli maydaa lagi sanada xajuu xirtay ama cumruu xirtay suu socday hadda weli aaday u dhacda qofka waxa dhacda isagoo xirtay alale fiisaagu waa qalab laabo wadanka ka laabo mana geli karo ma dhici karta inuu galo marka haddii markii horeta uu cabsanayo qofku waxaa la rabaa inuu shardi ilaahay ku xirto oo yidhaa ilaahayow haddii aniga aad ixabistoo layga celiyo halkaasaan ku xalaalooba wax laga rabana male waan iska soo laaba qofkaas laakiin qofkan shardigaas xiran ee la celiyo hadduu waddada laga celi maana waddo kale ka geli karo waa ku waajib hadduu ka geli waayo neefuu meeshaas ku qalaa oo neef udxiyo gala ah khalaas halkaasu hilibka ku qaybina maan iska soo tega waa dhiigga saddexaad oo waajiba wa haali dhiigga saddexeeya addamu waa dhiigga alwaajibu waajiba bilixsaari bisababi lixsaari mancin oo qofka xajkii laga manciyo sababteed xisaarku waa in laga manciyo oo loo diido inuu galo xaramkiiba fayataxallalu waa xalaaloobaa wayuhdii waana hadiyeynaa shaata neef ariya neef arya yuhdi waxaa loola jeedaa yadbax waa qala halkuu ku qalaa xayu uxsira barta lagu celiyey halkaas madaxana waa xiira marka uu qalo ka gadaal marka hore neefkuu qalaa kadibuu madaxa xiiraa saasuuna xalaalku noqona waraabicu nuuca afreeya addamu waa dhiigga alwaajibu waajiba biqatli saydi ugaar la dilidiis ugaar in la dilo waa qofka xaajiga waa ka xaaraam ugaarkaasna waa ugaalka biriga oo aan midka badda ahayn waa ka xaaraam kaas dhiigga ka waajibana waa kana asagana waraabicu nuuca afreeya addamu waa dhiigga alwaajibu ka waajiba addamu waa dhiigga alwaajibu waajiba biqatli saydi bisababi qatli saydi ugaar la dilidii sababkiis u waajiba wa huwa dhiiggaasu cala takyiiri khiyaargelin korkiisu ahaaday saddex shayuu kala dooranaa haddii ugaarka uu dilay uu leeyahay neef xoolaho le-eg ugaarka uu dilay marka la fiiriyo laba qof loo diro laba qof loo diro yaxkumu bihi dawaa cadl laba qof oo cadilin ah loo diraa neef geeluu leegay hadday yidhahdaan neef loohu leegay hadday yidhaahdaan ariyuu leegay hadday yidhahdaan neef xoolaahoo le-eg hadduu jiro saddex shayuu kala doorana saddexuu kala doorana wa huwa dhiiggaasu cala takyiiri khiyaargelin korkiisuu ahaaday in kaana saydu ugaarku hadduu yahay mimaakii lahu uu sugnaaday milun mid lamid ah mid lamida hadduu xoolaha ku leeyahay oo miliga uu ka leeyahay xagga nimcooleyda mid lamid ah oo xagga suuradda u dhow saddex shayuu kala doorana akhraja waa bixinaa almila kii lamid ahaa min anacami nicmooleyda xaggeeda xaalu ka ahday geela ariga looda neefkii la ekaa neefkaas ayuu qalaa maalan gorayuu dilay geelaa la-eg baqarulwaxshiyuu dilay neef lo aha waajib kua baqarulwaxshi ama ximaarulwaxshi hadduu dilo neef lo aha la-eg hadduu maalan deero oo kaleeto ama garanuug ama hadduu dilo neef ariya calaa kulli xaal neefku dilo ugaarkaa neef xoolaahoo la-eg oo laba caadilinu yidhahdaan waa la eg yahay aa waajib ku ah khiyaaru le kaasoo kale waa bixi kara akraja waa bixinaa almila neefkii la midka ahaa min anacami nicmooleyda xaggeeda xaalu ka ahaaday ugaarka neefkii la midka ahaa ow amase qawama waa qiimaynaa hu neefkiiuu qiimaynaa duu geela duu ariha dulooha ugaarka uu dilay neefkii la ekaa neefkaasuu leeyahay meequu jooga suuqa waa qiimaynaa washtaraa wuxuu ku soo gadaa biqiimatii qiimihiisa dacaaman cunto wa tasadaqa bihi waana sadaqayna maala neef geela ugaar leegu dilay neef geeluu qiimaynaa suuquu ka qiimaynaa markuu qiimeeyuu ku soo gada lacagtii raashin masaakiinta xaramku ku sadaqayna watasadaqa bihi calaa waxa weya masaakiin alxaram wey masaakiinta xaramka ayuu ku sadaqayna aw amase saama waa sooma can kulli muddin mud kasta koomba kastaba yowman maalin u sooma khiyaarka saddexaad wuxuu yahay neefkiiuu qiimayna neefkii markuu qiimeeyo lacagtaas meeqay raashin joogtaa raashinka fitrada lagu bixi karo raashinkaas inta mud u noqdu mudkiiba maalin u sooma saddexdaasuu khiyaar u leey inuu neefkii oo ugaarka la ekaa ugaarka uu dilay neefkii lamidka ahaa kaas inuu qalo waa mid inuu neefka qiimihiisii oo kale raashin ka bixiya masaakiinta siiyo waa khiyaar labaad in khiyaarka saddexaad waa maxee neefkan qiimihiisa raashinka uu gooyo mudkiiba maalin inuu u soomo duu boqol maalin u noqdo duu laba boqol maalin u noqdo intii uu noqdo midkiiba maalin uu ka soomo saddexda isagaa kala dooraa khiyaaru leeyahy haddii laakiin ugaarka uu dilay uusan wax lamida ahayn ma jiro neef xoolaahoo la-egu ma jiro ama xoolahoo dhan uu ka wen yahay ama waa ka yari oo maalan hadda waxaa xaramka oo kale joogjooga xamaam xamaam baa dhooban de xamaam xoolo lama eka waa ka yarta waa la qiimayna markaas laba shayuu kala doorana marka laba shayuu kala doorana waa kana wa in kaana saydu ugaarku hadduu yahay mimaa shay laa mila wax lamida lahu uusan u sugnaan oo macnaha xoolaha xaggooda uusan uga sugnaan neef lamida akhraja waa bixinaa biqiimatii qiimihiisa dacaaman xaaluya inta qiimeeyo uu qiimahaas raashin ka bixinaa masaakiinta xaramka siina ow amase saama waa sooma can kulli muddin koomba kastaba yowman maalin haddii kale wuxuu samaynaa mudkiiba maalin u sooma waa la qiimaynaa meeqa lacag uu jooga intaas lacagtaasu meeqa raashinay goydaa toban mud toban maalin labaatan mud labaatan maalin inti shan mud shan maalin labadaasuu kala doorana inuunta lacagta raashin ka soo baxsho uu sadaqeeyo raashinkaas oo masaakiinta xaramka ku sadaqeeyo iyo intaas inta mud ay lacagtaasu goydo intaas maalmo la eg inuu soomo labadaasuu kala doorana waa markii ugaarku uusan mili lahayn dhiiggii afraadna waa kaas wlkhaamis dhiigga shanaya adamu waa dhiigga alwaajiba waajiba bilwadci galmooshada oo xajkii faasidka ka dhigayday waa kana wa huwa dhiiggaasu cala tartiibi tartiib korkiisu ahaaday kan waa culus waa tartiib culus badanatun waa tartiib culus fayajibu bihi awalan badanatun waa faacil waxaa ku waajibaya neef geel ah ko neef geelaha ku waajiba fain lam yajidhaa hadduusan helin fabaqaratun neef lo aha ku waajiba fain lam yajidhaa baqara hadduusan helin fa sabcun fayajibu waxaa ku waajibaya sabcun toddoba min alkhanami cari ah oo udxiya neef walba uu noqon karo fain lam yajidhaa qanam hadduusan helin qawama wuxuu qiimaynaa albadanata neef geeluu qiimayna cari qiimayn maa washtaraa wuxuuna ku soo gadaa biqiimatii qiimaheeda dacaaman cunto wa tasadaqa bihi dacaamkaasuu ku sadaqaysanaa calaa masaakiin alxarab wa fuqaraa'i fain lam yajid hadduusan helin lacagu wax ku gado fain lam yajid hadduusan helin oo ama dacaamkii waayey ama lacagtuu ku gadi lahaa saama waa sooma can kulli muddin mud kastaba yowman hal maalin u sooma hashaas geela inta mud ay joogto intaasoo maalinu sooma intaas day saddex boqoloo mud joogto saddex boqol mud ka badanayba joogta neef geela soo maa mudkiiba maalin u sooma hadda maanta saddex boqoloo mud ka badanay joogta ka badana joogta halkee lagu bixinaa hadyigan laleeyahy hala gowraco iyo raashinka laleeya hala bixiyo way walaa yujziu ma gudayo laakiin marka hore waa inaad ogaataa hadyiga waa laba qaybood waxaad leedahay maa kaana can ixsaarin sharxa dhiga waclam ana alhadya calaa qismayn axadumaa maa kaana can ixsaarin qaybta koobaad waa hadyi kugula waajibay xajkiyaa laguu diida ma cumradii kii sidaas kugula waajibay laguma dhigi karo xaramka gee xaram waaba laguu diidey xaram haddaad tegi karto waaba ku soo cibaadaysale xaram waaba laguu diiday soo maaha taas meesha lagu meesha lagugu diiday meeshaasaad ku qale halkaasaad ku qale halkaas lagugu diidey oo lagaaga hor istaagay halkaasaad ku qale kaas waa nuucaas midka kale inta kaleoo dhan waa kana inta kale dhammaan ahlu xaramka iskale wixii neef la qalaa iyo wixii raashin la bixina soonka meesha rabta ku soon wixii aan ahayn soonkii oo tobankii maalin oo saddex maalin xajka lagu dhex soomay waxaan ahayn inta kale meesha rabta ku soon maxaa yaele masaakiinta dangaar uguma jiro meeshaad ku soomayd laakiin xoolaha kaloo la qalayo iyo raashinka la bixinaa dhammaan xaramka masaakiinta xaramka iskale walaa yujziuhu ma gudayo alhadyu hadyigii walaa yujziu ma gudayo walaa yujziu qofkii ka gudi maa alhadyu hadyigu walal icaamu cunto bixin quudintuna ka gudi mee walaa yujzihu qofka ka gudi maa alhadyu hadyiga walal icaamu quudintuna ka gudi maa ilaa bilxarami xaramka maahan xaramka masaakiinta joogta ayaa looga rabaa inuu xoolahana ku qalo ku qaybiyo hilibka hadduu raashin bixinayana uu ku bixiyo halkaas wa yujziuhu qofka waxaa ka gudaa an yasuma inuu ku soomo xayu shaa meeshuu rabo xaram iyo qayrkiis maxaa masaakiin dangaar uguma jirto meeshuu rabu ku sooma saddexda maalino xajka lagu soomo la yidhi waxaan ahayn saddexaas laftirkeeda xajka hadduusan ku soomin meeshuu rabu ku soomi walaa yajuusu ma banaana qatlu saydi lxarami xaramka ugaarkiisa in la dilaa ma banaana ugaarta xaramka joogta ma banaana walaa qaطcu shajarihi xaramka geedihiisa in la gooyaana ma banaana geedaha xaramka in la gooyaana ma banaana ma banaana ma banaana in la gooyaana ma banaana in in ugaartaa la dilaana ma banaana geedahaas laleeyahay lama goy karo waa wax alla wixii aan dadku beerin ee isagu iska soo dhasho wixii dadku beereen ku xugun maahan waxyaalaha dadku iyagu beeraan ku xugun maahan cawska qalalanna ku xugun maahan al cawska qalalan xoogaa korka laga goosan karaa walaa yajuusu ma banaana qatlu saydi lxarami walaa qaطcu shajarihina ma banaana ugaarka xaramka in la dilaa ma banaana geedihiisa in la gooyana ma banaana wlmuxilu qofka xalaasha qofka xalaasha waa qofkaan xaj iyo cumra u xirnayn wlmuxrimu iyo qofka muxrimka muxrimkana waa qofka xaj uu u xihan yahay ama cumra u xihan tahay aa lahaa muxrim fii daalika xukunkaa sawaan waa isku mid labadaba waa ka xaaraam waxay ku kala duwan yihiin waxay tahay ugaarta xaramka ka baxsan ugaarta xaramka ka baxsanee duurka joogta qofka xalaasha waa u xalaal inuu ugaarsado laakiin xaajiga waa ka xaaraan laakiin mar haddii xaramka la soo gaaro xaramka geedihiisa ugaartiisa xaaji iyo kayruxaaji waa isku mid labada waa ka xaaraan labada waa ka xaaraan kitaabu axkaami اlbuyuuc beecyaalka axkaamtooda kitaabkii ka hadlaya iyo waqayriha min almucaamalaati haadaa maxalu halkan waa beecyaalka iyo waxyaalo beecan ahayn sida faa'iida wadaagga iyo shirkada iyo waxaasoo kale kitaabkii ka hadlaayey wey kitaabu lbuyuuci kitaabu axkaami اlbuyuuc beecyaalka axkaamtooda kitaabkii ka hadlaayey iyo waqayriha beecyaalka kayrkooda min almucaamalaati ah ka qiraadin wa shirkatin oo kale sida faa'iida wadaaggii oo kale iyo shirkadii iyo waxaasoo kaleeto haadaa maxalu beeca waa muhiim marka waxaa aad u muhiima qofku inuu beeca kow xoogaa luqadiis istilaaxiisa fahmo laba waxaa muhiima arkaantiisa inuu fahmo saddex waxaa muhiima shuruudda inuu fahmo haddii qofku intaas fahmo waxaa dhici karta dad oo kutubo dhowra loo aqriyo badan inuu ka fahmi ogaado beecaanu waa faasid iyo waa saxiix sababtoo ah beec kastood aragto waxaad ka firee shuruuddii iyo arkaantii haddii shuruuddii iyo arkaantiiba ay kala dhimanaadaan shaki u shaki maydid inuu faasid yahay haddii laga helana waa ansaxa marka waa shayga ugu nacfiga badan inaad xifido arkaanta iyo shuruudda marka beeca luq ahaan maxaa la yidhaah sharaxa inindhiga wuxuu yidhi muqaabalatu shayin bishayin shay shay lagu bedeshaa la yidhah beec waa shay shay lagu bedesho xagga luqada weeye taas laakiin istilaaxa ugu feecan muxuu yahay sharcan sharcan maxaa la yidhaha beec inahu tamliiku caynin waa cayn qof in la milkisiiyo maaliyatin cayntaasoo maal loo nisbeeyey bimucaawadatin wax ka bedelasho ayadoo wax looga bedelana aa la milkisiina biidnin sharciyin idan sharciyana looga bedelana oo sharcigu ogolyaha labada shay in laisku bedelo aw tamliiku manfacatin ama nacfi ayaa la milkisiina qofka nacfi manfacadoo mubaaxatin bannaan cala ta'biidi maahan caariyo iyo kumeelgaare weligeed ah manfacadaas biamanin maaliyin lacag oo maali ah waa looga bedelana sidaasaa waxaa la yidhaha sharci sharciga waxaa la yidhaahdaa tamliiku caynin maaliyatin cayn oo maali ah qofka in la milkisiiyo bimucaawadatin bedelasho wax looga bedeshona lagu milkisiiyo waa kaa siistay biidnin sharciy idan sharcigana lagu milkisiiyo waa in sharcigu ogolyaha labadan in wax lagu kala bedelo oo wixii riba aysan ahayn aw tamliiku manfacatin ama cayn maahane waa shay nacfiya shay nacfiya aad milkisiina qof shay nacfiya oo aan cayn ahayn mubaaxatin oo bannaan waa manfaco bannaan cala tabiidi oo aan ku meelgaar ahayne qofkaanu weligiis uu leeyahay biamanin maaliyin aman maaliyana looga bedelo waa istilaax taas taas waa istilaax waxaa muhiim ah arkaanta beeca dabcaddaan haya qofka haya xaashiyaduni kugu dhigaa raqamka afar boqol toban iyo sagaal lexdiisuu ku keenaa arkaantu waa saddex ijmaalan waana sitatun tafsiilan uu leeyahy arkaanta beeca haddii la ijmaaliyo la duuduba waa saddex haddii la tafsiiliyoo la faahfaahiya waa lix waa saddex haddii lasoo koobo alcaaqidaani labada wax kala gadanayaan waa baa'ica qofka badeecada bixinaya iyo wlmushtari qofka lacagta bixina labadaas magacooda waxaa laydhaha alcaaqidaan labada caqdiga isla gelayda wax kala gadanayda waa koow wasiiqatu siiqada siiqadu waa maxe wahiya aliijaabu waa guddoonsiinta waa kaa gaday weye waa kaa gaday ama waa ku milkisiiyey waa iijaab iijaabku waxay tahay waa kaa gada bictuka wey ama mallagtuka bikada shaygaan waxaan kugu siiyey intaas ama waxaan kaaga gaday intaas iijaabku waa saas iijaab iyo qabuul qabuulkuna waxa weeyaan tamallagtu ama ishtaraytu wey waa ku gatay ama waa ku qaatay saas weeye marka qabuul iyo iijaab waa siiqada wlmacquudu calayh kan lagu caqdiga lagu xidhayo oo wax la kala gada waa wax la kala gadayo wlmacquudu calayhi wa huwa hamanu waa lacagta wlmuhmanu iyo shayga la gada marka waa caaqidaan labada caqdiga isla gadayda iyo siiqada iyo macquudu calayhiga marka haddii lasoo kooba waa saddexdaas haddii la faahfaahinna waa lix oo caaqidaanka labay noqonayaan baa'ic qofka badeecada bixina iyo mushtari qofka lacagta bixina siiqadiina maxay noqonee waxay noqonayna iijaab iijaab oo ah bictuka ama mallagtuka bikada iyo qabuul oo ah oo ah waxa weeyaan tamallagtu waan milkiyey oo kaleeto ama ishtaraytu tama waxa weeyaan ishtaraytu waa gatay we inuu yidhaahdo ishtaraytu iyo inuu yidhahdo tamallagtu waa milkiyey taasuna waa siiqadii oo laba noqotay oo noqotay iijaab iyo qabuul macquudu calayhigiina labuu noqona waa ahamanu lacagtii iyo walmuhmanu badeecadii kii lacagta laga bixinayo haddee lacag haddii lagu yidhi lacagta markaan waxaa loola jeedaa badeecada wixii ka soo horjeeda badeecada wixii ka soo horjeedaan lacag iska lena haddee amanku lacag kaliya maa waxaa dhacda ninkaan hal a u beeca war yaa iga gadana mid hal anaa kaa gadana han iyo toban aryan kaa siisana han iyo tobankaasa lacagtiiya maanta badeecadan waxa lagu bedelayo wey amanku lacag keliya ma aha aman iyo muman haddaad maqasho mar walba un lacag keliya maaha w waa shayga lasoo bandhigo suuqa lasoo dhigay qofka mushtariga ahoo yimid waxa uu bixinaya marka waaa laleeyahay waxaa laleeyahay aman marka halkaas maxaan ku ogaanay arkaantii arkaantaas marka muhiimadeedii ogaa weli maanaan gaarin arkaanta muhiimadaas waay ta arkaanta muhiimadaas waxay ta caaqidaanka caaqidaanka shuruuday leeyihin labada qof oo wax kala gadaya shuruuday leeyihin shuruudaasa waa kuwa ugu muhiimsan macquudu calayhiguna shuruuduu leeyihi waa kuwa ugu muhiimsan labadaas shuruudooda ugu muhiimsan siiqada shuruudoodu muhiimma waa arki doona muhiimma waxa ugu muhiimsan waa maxay caaqidaanka shuruudiisa macquudu calayhiga caaqidaanka wa shuruud alcaaqidayni arbacatun marka wa shuruud alcaaqidayni arbacatun labada wax kala gadayaan shuruudoodu waa afar wa shuruud alcaaqidayni arbacatun iطlaaqu tasarufi kow labadan qofoo wax kala gadaa tasarufkoodu waa inuu muطlaqiya yaa la yidhaha muطlaqu tasaruf yaa la yidhaha waxaa la yidhahdaa albaaliq alcaaqilu alraashid saddexdaas sifo qofka laga helaa la yidhaha albaaliq alcaaqil alraashid saddexdaas sifo qofka laga helaa la yidhaahdaa muطlaqu tasaruf waa qof tasarufi kara wax tasarufi kara saddexdan u fiirso iطlaaqu tasaruf aan idhi tasarufkiisu waa inuu muطlaqiya maxaa la yidhaha iطlaaqu tasaruf albaaliq maxaa baxay sabi waxba ma gadi karo wax yaroo un waalidkii usoo dirsaday oon qiimo weyn lahayn maan wax ma gadi karo cunug saqiir aduu kua booskan anaa kaa gaday ama guriga wax meeshaas beec kama dhixin albaaliq alcaaqil wax majnuuna wax ma gadi karo alraashid waa inuusan ahayn qof safiih qof safiiho mubadir ah oo xajri lagu sameeyey qaadigiyaa xajri ku sameeyey waxba ma gadi karo uu xugmiye wax dambe ma gadi karo saddexdaas shardi qofku markuu leeyahay w iطlaaqu tasaruf waa shardigii koobaad caaqidaankan hayna soo maa wa shardu haani waa maxay wa cadamu likraahi bikayri xaqin wax aan xaq ahayn waa inaan lagu qasbin qofku khiyaar waa inu wax ku gato wa cadamu likraahi bikayri xaqin gurigaa taabsata islaameed markaasaad aad kii lahaa waxaa leedahay ala guriga xoogaa ma kuu celinaya wuxuu isleeyaha asagida maadaama laga haystae cayro caymo ma diide haddii wax lagugu tuura iska qaado beec kama dhicin meesha la leeyahy waaas be ma waxaas beec ma waa inaan la dirqin qofka oo xaq waxaan ahayn aan lagu dirqin marmar waxaa jirta inta qofka la dirqiyo beec u ansaxayo waa maxay xaqaa lagu leeyay oo maalan guryo waaweyn u leeyahy daynaa lagu leeyay daynkiiu bixin diiday qaadigii amra gad u leeyay guriga qasab weeye qasabaa lagu gadaa waan ansaxa maxaa xaqaa loogu leeyay laakiin bikayri xaqin waa inaan lagu qasbin oo labada qofoo wax kala gada labaduba khiyaar ay leeyihiin waa shardigii labaad shardiga saddexaad waxa la gadayaa markuu kitaab qur-aan yahay ama addoon muslima yahay shardiga saddexaad u yaalla wa islaamu man yushtaraa lahu naxwu musxafin ow muslimin laa yactiqu calayh shardiga saddexaad wuxuu u yaallaa waxa la gadaya waa musxaf ama waa addoon muslima markaas waxaa shardiga qofka laga gadaa inuu muslim yahy kitaab qur-aan lagama gadi karo qof gaala ma banaano gacanta looma geli karo ma laga gadi karo waa inuu muslim yahay ha addoon muslimana gaal markuu milkiyo uusan xoroobayn lagama gadi karo maxay tahay gaal markuu milkiyo uusan xoroobayn waa gaal aan aabbiis iyo hooyadiis iyo caruurtiis midna ahayn addoon muslimana aabbiis oo gaala waa laga gadi karaa maxaa yeelay mar alla marka laga gadu xor noqoa waxba ka dhibime marka qof waxaa jira markaad milkido kaa xorooba adiga aabbaha ma milki karti aad milkidaba waa xorooba asalka iyo farco dhan waa saas asalkaaga iyo farcaaga markaad milkiday kaa xoroobaya marka addoon muslim ah waxaa laga gadi karaa gaal haddii laga gadaa waa kee waa marka midka marka laga gado oo uu milkiyo uu ka xoroobayo oo ah asalkiisii addoonkan asalkiisii ama addoonka farciisii gaal aan intaas ahayn oo iska milki doono ma laga gadi karo marka shardiga saddexaad waxaan idhi wa islaamu man yushtaraa lahu naxwu musxafin aw muslimin laa yactiqu calayh waa shardiga oo saddexaad shardiga afraad wa cadamu xiraabati man yushtaraa lahu ciddatu xarbin shardiga afraad wa cadamu xiraabati man yushtaraa lahu ciddatu xarbin qalab dagaal hub ha ahaado wax kaloo dagaalka loo kaashada ha ahaado qofka laga gadaa waa inuusan xarba kayru sharciga ku jirin shardi saas ah hadduu gaalkii xarbigaaha yahay ma bannaano hadduu tuugo isbaaraystaa yahay ma bannaano laba qabiiloo dagaalamada ma bannaano waa xaaran qadcana qofkaasu waxa weya dhiigga muslimku ka ganacsada rasaasta ka gada qabaa'ilka maxaa hanti laga tabcay laakiin dadkii ka tabcay haddaad hoos u raadi lahaydeen waxa ku dhacay qaar ka mid ah masaa'ibta ku dhacday waa naqiin horumo ahaa jiray oo inta rasaastaas ka ganacsaday masaa'ibka ku dambeeyeen haddaad aragto cibr ay kuugu sugnaanayd dadkii mooda inay taajireen ee dagaalada qabaa'ilka ka ganacsan jiray ee marka la reer hebel reer isku dhacay rasaasta jafa jiray waxa weeyaan waa xaaraan qadcana dhiig muslim waa qalab dagaal gaalna lagama gadi karo isbaarayste lagama gadi karo fallaago koox oo dowlad muslima ku kaxsan lagama gadi karo waxaa laga gadi karaa un qof muslima ama qofaan wax dagaalu ka dhexayn qof hantidiisa ku warisa ama gaal iskaga dhinin bs laakiin isbaaraleyaan laga geli karin fallaago oo dowladdii muslimka ridaydaan laga gedi karin qabaa'is dilayaan laga gedi karin laba kooxood muslim isku kaxsan laga gedi karin wax alla waxaasoo dhan ma banaano waa xaaraan ila waa tacaawun cala alism waalcudwaan ma banaano marka wa cadamu xiraabati man yushtaraa lahu ciddatu xarbi shardiga afraad oo kuaas waa shuruudda ugu muhiimsan oo qofku inuu xifdiya la rabo shuruuddaas yaa iska leh alcaaqidaan labadaa wax kalagada maxaa soo haray shuruud lmacquudu caleyh oo muhiim ah ayagana gadaalaan ka arki doonaa kitaabka qayb noo dhiga markaasaan dhammaystirayna taa matniga qaybu noogu taalaa shuruuddaas wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed